horeysinaad ka horeysay sanadkii iyadoo markii hore sad sheekha ay uga maqasho ayni basi kuma sugna waa intaas dee marka horena itisaal ma manci ahayn bal intaasuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan inooguba sheegay oo arrintaa ibnu khuseymana iyadoo xaafid ibnu xajar uu sheegay dee isagu soo qaaday suyudii oo kale alifyadiisa iyada matni ahaan bay ugu sugnayd isagoo hadalkaa xaafidna nimsanayo wabnu khuseymata yuqadimu sanad waa mushkilada jirta kitaabkii dhacda taas macnihina markaa ikhtilaafsayin wabnu khuseymata yuqadimu sanad xaysu maqaalun walba fatabichu walaa tacadii mise ahaa baan filaya beydkii laga yaaba oo ibnu khuseyma hadalku wuxuu ahaa oo ujeedadu ay ahay ibnu khuseyma matnigu horeysiiyaa marka iyada maqaal dhaco laakiin dee sida inoogu suganee imaka nusqadii inooguma sugnayd waa khada kolley maaha sharax ka dhacay oo waa khada matnigii dhacayoo wixii sheikhu ujeeday waxaan ahayn baaba beydkiia oo halkii la odhan lahaa dee wabnu khuseymata yuqadimu lwatan ayaa wabnu khuseymata yuqadimu sanad matnigii alfiya suda kuma sugnayde laakiin xaaladu maxay tahay oo maqsuudku yahay ibnu khuseyma matniguu horeysiiyaa oo yuqadimu lwatan waa maxay xaysu maqaalun waa marka maqaal ama kalaam sanadkii ku sugan yahay markaa fatabix walaa tacad kaa iyada ha dhaafi isaga sidiisa ku raac laakiin wixii aantaa ahayn horeysiin waad iska leedahay intaa weeye ama shadriga ugu dambeeya waxa weya qaalada desan soo maray ibnu salaax baa lehe ayaa wuxuu leeyahy waxaa dhici karta masalada baa in walow uu dee imaka aanu khilaafli uu hadalkii usoo naqliyey oo saas tahay waa baxsi ahaan buu leeyahy in khilaafka la geliyo oo la yidhaaho masaladii ahayd alriwaaya bilmacnaa khilaafkeedii baa halkan iman oo dee haddii aan nidhaahno alriwaaya bilmacnaa waa jaa-is shardigeeda marka la helo dhib ma laha taqdiimu lmatni cala sanad inkastaba sidaad ku maqashay aanay noqonin be haddii la yidhaho alriwaaya bilmacnaa ma ma banaano laba yidhaaho dee waxay noqonaysaa si aad ku maqashay suuradani maaha walow macno iyo alfaad aad isku bedeshay aanu jirin laakiin haddana dee si aad ku maqashay waa nin wax ka bedelay oo si macnaheedii ilaah unbaad u guurtay oo ah halkii matnigu horeeyey ood sanadkii soo horreysiisay oo si waxa dee macnihii aad ku warinaysay wayo xaaladii aanay ahayn marka haddii dee khilaafkaa la eego qodooyinkii alriwaaya bilmacnaa diidaya waxaa dhici karta ina yidhahd me alfaadii un hala raaco si un halaba raaco khilaafkaasi u halkaas sooba noqdo bal waa inta waqaala khulfu naqli macna yartaje laqbada waan ku laamiya masale kalena markaa uu inoo soo wadaa beydka saddexaad wuxuuhi markaa wasanqu matn matni horeyntiisa uu horeeyo oo uu sanadkii ka horeeyo low bibacdi sanadin walow kaana sabquhu horeyntiisa uu horeeyey haba noqoto bibacdi sanadin sanad bacdigiun oo sanadkii qeyb ka mida un ha ka horeeyo qeybnaha kaba dambayso markaa matnigu sanadkii oo la kala gooyey ha u dhexeeyabe laa yamnacu sabqigaasi ma manceeyo ma horjoogsanayo alwasla wasli xadiidkii uu mawsuul noqdo iyo itisaal sanadkii ma horjoogsanayo walaa an yabtadiya ay walaa yamnacu ma manceeyo ma horjoogsanayo an yabtadiya inuu bilowdo raawin raawi ama ku wariyey kadaaskaa wax ku wariyey macnaa sidaada kadaadu waa kadalikaoo ujeedadu ah taqdiimu lmatni calaa sanad sidaa wax ku wariyey oo bal maalan raawin ku isagu wariyey kada ay kadalika sidaa wax ku wariyey oo xaaladii uu ku wariyey ahayd taqdiimu lmatni calaa sanad ay ahayd inuu ku bilowdo maxay yabtadiya wixii ku tacalluqayo aatan bisanadin sanad uu ku bilowdu sanadkii horreysiiyo ou markaa sida uu sheekh isaguo maqleyntu iskagaba tago sanadka u caadi siida uu ku bilowdo bal markaan ibnu khuseyme kasoo reebno taasna ma manceeyo fa muntajihun fahwa markaa taqdiim caynkaasi oo sanadkii lasoo horreysiiyo si caadiga ahayd layskaga socdaa muntajihun waa mid isagu dee ixtimaal ama dee iska fiican oo weji lahoo aan wax basiya kuba sugnayn wa qaala laakiin ibnu salax wuxuu yidhi khulfu naqli naqlin khilaafkeed macnan ay bilmacnaa wey waa annaqlu bimacnaa waa riwaaya bilmacnaa naqlin macna wax lagu soo naqliye khilaafkii ku sugnaa weeye ee jawaas iyo jawaas la-aan ahaa ayaa yatajihu ay yatajihu maji-u huna imaatin uu yimaado oo uu masaladan yimaado ay iskaba weji leedahayo waxaa buu leeyahay suurtagala ama muxtamila in khilaafkii yimaado ku sugnaa alriwaaya bilmacnaa oo haddii la yidhaha asal ahaan alfaadun ha la raacee macnayaan wax lagu warinin suuradana la yidhaha mee si sheekha looga maqle un ha la raacee yaan si kale wax lagu warinin intaaba weyn markaa khulfu naqli معنى يتجه مجيئه في دا أي في هذا الفرع فرعا هي مسألتنا هينو وفي داده ويتجه دواتان مجيئنا أمس كما صور عصدي إن أيتهاي أو داد ما يشارد وحي الله مسوى مسألة أن هينو أه تقديم السند على المتن يضو مركي ورستاد كتحمل شيئا أهي تاسبا وحوي إيادا ميشا وجيها ومدى احتمال كيل أكوبس وغنيها كبعض المتن قدمت على بعض واي كبعض المتن وبك السمتن بعض يو كلام مسألة يهد قدمت إذا قدمت أداد الرئيس متن بعض على بعض بركي سي كلاد كبه الرئيسي سو كلام ففيه مسألة أما التقديم كمتن بغركي بركة كلام لقبه الرئيسي ذا كان الخلاف خلاف قوة الخلاف الرواية بالمعنى خلاف كين أي نقيل استغنى لبسه النقليوه مركا وحو النظيري هاي ولبدي مسألة دي فرق ومن حيصي ابن السلاح لي هاي متي سند كي أو أدو مركي هوري متي هوريسين تيدا مقليو سند كي دنبيي adiga aad isdabagedido aada sanadkii soo horraysiisato masaladaas waxun bay la mid tahay xadiidkii jumlooyin kala duwan kulansaday oo matigii qayb ka mida aad ka horraysiisay qaybtii kale oo kale ee labada masale farqi uma dhexeeyo taasna khilaafbay geliyeen oo kale waana khilaafkii kaba imanaya alriwaaya bilmacna tanna kole daan farqi u dhexayn ee isagana khilaafkaasi inuu halkana gala waa shay iska mutajiha oo masalada dambu ishaarayana waxa weeyaan haddii ay dhacdo xadiidkii oo dee wada socday aada qeyb ka mida oo dee si wada socday aada kala dambaysiiso uun oo intii horreysay aada dambaysiiso bal wuxuu leeyahay taas oo kale in culimadii qaar waxay soo naqliyeen in suuradaasi aanay bannaanayn waxaana kolley masaladu ay ku binaysan tahay alriwaaya bilmacnaa oo dee mancinteeda haddii laguba bineeyo taas bay waxweyan kuba tegeen in ama haddii la yidhaha alriwaaya bilmacnaa way bannaan tahay iyadna jawaas bay usoo naqliyeen masaladan aan hayno ee sanadkii iyo matinkii oo la kala horreysiyaana taasunbay laba midoo farqi uma dhexeeyo oo kol haddii halkaaba khilaaf kuba sugnaa dee tanna in khilaafkii uu iska soo galaa wax farqi uma dhexeeye waa shay mutajiha ayuu leeyahay ibnu salaax laakiin inse imaam nawowi iyo aimo kale masalada waxay leeyihiin labada masalo isku mida maaha in labada masalena farqi baa u dhexeeya aan la ysaga qiyaasan karin oo iyada masaladaa horeynu hayno wax bacsi oo ku sugan iyo wax ka dhimanaya ma jirto taqayur iyo isbedela matin horreysiintii ama sanad horreysiintii ama iyada masaladan aan hayno xadiidkii keli ahaa oo siyaaqiisi aad wax ka bedesho oo matigiisi si uu tartiibsanaa aad wax ka bedeshood kala hororeysiisa waxaa dhici karta macnihi xadiiskaba inuu isku bedelo oo taqayur macni uu kuba yimaado jumlooyinkana kala horreysiiyey ay macnihii oo isbedelo keenaan oo bal markaa laakiin tan iyadaan haynee sanad ama la horreysiinaya ama mati la horreysiinaya inna wax isbedelaya oo wax macno oo isku bedelaya ma jirta maqsuudkii waa maqsuudkii un wixii muraadkiina waa la wada gaadhaya un tanse waxaa dhici karta in dee ay macnihiiba si ay isugu xidhnaayeen oo horreysiintana ay wax keenaysay marka jumladan dib loo dhigo ee jumlo kale laga soo horreysiiyana macnihiiba meesha uu isku bedelayo marka farqigaasaa u dhexeeyo suuradan xagga mancintu way xoog leedahay oo tan loogama qiyaas qaadan karo markaa taa waa in dee matiga sidiisii laguma daayo waa suurtagal macnihu isbedelo in haddii laakiin waxa weeye dee jumlooyin aan iskuba xidhnayn oo kuweynu kuma soo marray xadiidka marka la iqtisaarsanayo qayb in lagu gaabsado qaybtii kale laga taga kol haddaan irtibaad kaba dhexayn ay tahay bal taasoo kale hadalku waa iman laha laakiin dee kolley axaadiisi saa ma wada aha ama la kala horreysiin karina saa ma wada aha bal waxay leeyihiin ibnu salaxa baa yidhaha farqi uma dhexeeya labada masale farqa u dhexeeya markaa tan arrinteedu iyo khilaafka meesha la geliyey waa khilaaf dee xoog leh ama weji leh laakiin taa hore maqsuudku waa mid uun wax inoogu imin isbedeloo ku imanaya ma jirto oo markaa adigu masalada hore baljawaazka ayuunbaa mutajiha oo wuxuu leeyahay ka bacdi lmatni waa sida matniga bacdigoo kale ama masaladii ahayd bacdi lmatni qadamta idaa qadamta haddaad horreysiiso adigu matniga bacdigii calaa bacdi barhka kale aad ka horreysiiso fa fiihi kaa taqdiimka matniga barhkii barh laga horreysiiyo dakan alkhilaafu khilaafka waana khilaafkii alriwaaya bilmacnaa kuba sugnaa ayaa nuqila lasoo naqliyey tanna tii bay la mid tahay oo markaasoo dee halkaasaa khilaafkiisna imanaya lakiin waa taan leenahay farqi baa udhexeeyaba idaa qaala sheikhu milahu aw naxwu sheekhu hadduu yidhaaho mislahu ujeedadu xadiis buu aqriyey sanad buu horta sheegay xadiiskiisna waa sheegay markii dambe ayuu sanad labaad sheegay halkumatii ka sheegi lahaa ayuunbuu yihi milahu ama uu yihi naxwahu bartaa xukunkeedu raawigiisaa wax kaga maqlay matnigaa dambe marka uu joogo ama sanadkii dambe ee matnigiisii uu milahu inuu ka hayo ama naxwahu uu joogo matni miyuu taam yeelaya matnigii halkaa ma iska soo dhiganaya mise maha ayay masaladu tahay bartaa wixii kuba yimi ayaa xukumkeedi iyo umuurahaas iyo takmilada in la buuxiyo oo la taam yeeliyo in kale oo sheekha laftigiisa in laguma gaabsado ama si kale loo taam yeelo bal umuurahaas baa abyaadda inoogu iman oo wuxuu yidhi wa qowluhu sheekha qowlkiisii uu odhanayey maca xadfi matn matni goyntii maci isagoo matnigii gooyey oo dee markii horena xadiis horena uu u horreysay uu matnigiisa sheegay mislahu uu odhanayey aw naxwahu ama uu odhanayo weeye sheekha qowlka yuriidu xaal uu la jeedo milahudan ama naxwawdan matan matni uu ujeedo qablahu awradahu qablahu kan horti uu soo arooriyey uu laba jeedo bal taasoo kale markay taas fal adharu sida muuqashada badani almancu mancin weeye la manceeyo min an yukmilahu waa raawigii isaga saa wuxugaba maqlay min an yukmilahu inuu taam yeelo matnigii oo uu dhammeeyo bisanadi thaani ay sanadkii labaad isagoo aqriyayo kaa dambe uun kuba gaabsaday inuu taam yeelo waxa weeye taa mancinteed baa daahira waayo dee lama imaka oga oo ma yaqiinsanayno meesha yaqiin iyo hubaal maha inay isku mid yihiinba xaggii lafdigii qadarkii ay ku kala tagsanayeenna meeshii ma muuqdo marka inuu matigii hore uun sanadkan dambe ku taam yeelo mancinteed baa daahira weeye waqiila waxaa la yidhi bal lahu ay bal yajuusu waa bannaan yahayoo lahu waa kii raawiga ahaa ee saa sheekhiisii ugaba maqlay inuu taam yeelo oo uu sanadkii dambe matnigii hore ku taam yeelaa way uba bannaan tahay in carafa hadduu garto oo waa kii saamica ahaa araawiya kiisan ku wariyo waa sheekhii uu ku ogyahay oo lagu yaqaano bitaxafudi taxafud uu isagu had iyo goor alfaada aada u ilaaliyo hagaag u kala sooco taxafud waa is-ilaalin xaggaas iyo wadabdi dabdin iyo watamyiisi kala sooc liltalafudi alfaada uu kala sooco saa muslim oo kale oo fa iyago u kala saaraya oo sheegaya hebelna fa buu kaba cabiray kana wobuu kaba cabiro xataa xuruuftii hagaag u dabdinayo tirinayo mid mid u kala saaraya haddii sheekha saa laguma yaqaano mislahuna uu yidhaaho dee inta badan mislahu markaa wuxuu idlaaqayaa wuxuu ogaaday oon kan kale farqi u dhaxayn buu idlaaqayaa marka haddii sheekh intaa lagu yaqaano dee waxa weeye inay u banaantay ruuxu inuu iskaba taam yeelo bal taasna waa qowl waalmancu mancin fii naxwin ay fii qowlihi naxwahu weeye fii naxwihi naxwihi uun iyada la hor joogsaday in sanadkii dambe lagu taam yeelo matigii faqad oo keliya na qad xukiya waa lasoo naqliyey waa qowl saddexaad oo ah in naxwahu iyo milahu la kala qaado milahu waxay dee keenaysaaba tamaasul ay isku mid yihiin markaa milahu la iskaga taam yeesho sanadkii dambe matigii hore laakiin hadduu sheekhu naxwahu yidhaaho naxwahuna aanay keenayay inay dee isshabahayaana isku dhow yihiin mooyaane meeshii xataa ay kaba muuqato tafaawut inuu jiro iyo waxay u dhexeeyaan iyada markaa taa la manciyo in matigii hore inta lasoo qaatay sanadkan labaad lagu taam yeelo oo matigiisii loogaba dhigo qad xukiya wadaa haddaba arrinkan marka naxwahu iyo milahu la kala qaadi ee la leeyahay naxwahu yaan laguma warinin oo laanu ku taam yeelinto cala alnaqli bimacnan isagu wadaakani ama waa mancintan iyo tafriqadani cala naqli calaa cadami calaa cadami jawaazi naqli wey naqlin wax la naqliyo bimacnan bilmacnaa macna laguma naqliyo banaanideed la-aantii ayuu ku salaysan yahay uu qowlkani ahaa ama buniya lagu wax lagu bineeyeyba calaa cala alnaqli bimacnaa calaa cadami jawaazi naqli bimacna in macnaa wax lagu soo naqliyo baa taas lagu bineeyey oo haddii dee la yidhaaho macnaa waxaa laguma naqlin karo ama alriwaaya bilmacnaa ma jidaysna ma banaana sax marka waxay noqonaysaa naxwigu kole hadduu yidhi dee inay alfaadii waxba u yar dhexeeyo tafaawut baa jiray haddii aynu martigii hore soo qaadnona riwaaya bilmacnaa ba noqone ahla iska daayo laakiin haddii taa la baneeyo haddii taa la baneeyo la yidhaha riwaaya bilmacnaa waa iska caadi ninkii caalimka ahaa shardigeedii markii adigu la helo naxwahu haddii xataa la taam yeelana wuxun buu noqonayaa riwaaya bilmacnaa iyo dee waa taa riwaaya bilmacnaana jaa-is bay bishardiha markaa way banaan tahay oo arinku taasu ku binaysmaanaya waktira waxaa la doortay oo culimadaas dee markaas ay doorteen bayhaq ama dee xaakim iyo ragli adigu aymo an yaquula inuu yidhaaho mithla matnin waa sia matni oo kale qabla dukira la sheegay qabla oo kale mar hore markii hore la sheegay oo matnuhu matnigaasna wuxuu ahaa ama dee xadiidkaas matnigiisna wuxuu ahaa kada saaiyo sidaasoo wayabni markaa uu ku bineeyo xadiidka wixii harsanaa ama xadiidkii uu sidaa sanadkii ugu bineeyo abyadda waan israaciyeen laakiin kolleyda waa yar bal hadalkay horta inoogu kala furfurmaya bal beydka ugu dambeeyey un mooye intuba waa aqwaashii masalada un baabay tahay kan naftiisu waa dee hab iyadna aqwaashii masalada kuwa soo arooray uun marka waxa ay tahay imika halkan oo kutubtaba aan ku aragnaa bal kutubtan aan asaaniidda lahayn aan kuba aragnaa iyadoo xadiis baa la sheegayaa masalan sanadkiisii baaba la dhameeyey maca saxaabigii matnigiina waa la sheegay matnigiisii oo dhan taas haddana sanad labaad ayaa la kaxeeyey oo la sheegay sanadkii labaad halkii xadiidkii iyo matnigiisii la sheegi lahaa ayunbaaba waxa weeyaan laga cabiray mithlahu oo waa xadiidkii hore unoo sanad labaad uu leeyahay ayaa haddana la aqriyay mithlahu baa la yidhi ama naxwahu baa la yidhi bal iyada dhib ma laha oo de waa xaalo caadiya xataa kutubta aan asaaniida lahayn baan ku aragnay kolkol xataa riyaadkay meelo dhacda iyadoo uu xadiid sheegay oo saxaabi kalena xadiidkii wariyey un xataa alfaadda haddii dee alfaadii la isbaaldhigo dhici karta in farqi u dhaxayn lahaa oo dee mithlahu ama naxwahu taasi ay dhacdo dee kutubtan muslimiyana waa ama dee kutubtiiba way wada dhacaan oo arrin dhacdhacda marka iyada horta bal isticmaalku xaggaas in ishkaal ma jiro laakiin waxa weeye imika oo masaladan de ay u taalla ay ku binaysan tahay adigu sheekhaagii sanadkaa labaad markii uu sheegay matigii kamaad maqal haddana laftigiisiie naxwahun buu yidhi waxaad doontay sanadkii labaad inaad soo qaadato kii hore inay haddaad aqridood matigii uu sheegoo ishkaal ma jiro ee sanadkii labaad baad sheegtay ama aada soo naqlisay waxaana meeshii taalla matigiina waa doonaysaa inaad sheegto miyay kuu banaan tahay inaad matigii de adigoo kaa hore uun soo qaatay matigii hore soo qaatay sanadkii labaad aada ku binayso ood la matigii dhamayso iyo sanadkii labaad isku dhamayso oo suuradu waa taas marka waxa uu leeyahay imaka halkan fal adharu madcu buu kaba cabiray qowlka daahirka ah meesha waxa weeye dee waxaa dhici karta inaan de waxa weeyeen ay waxu dhexeeyeen oo qadarkii iyagoo hadday ku kala tagsanaayeen waxtii meeshii kaba muuqato inuu sheekhu kuba gaabsado raawigan dambe si uu sheekhiisa ugaaba maqlay kuba gaabsado inaanu matnigii sanadkan labaad aanu ku binayn isagoo taam yeelaya taas baa daahira ay yidhaaheen waa mid waa tan imika uu kaba dhigay tan raajixa inay tahay qowl labaad buu soo naqliyo markaas dee abubakr ismaaciili qowlkiina weeye haddii ninkan saamiceysan sheekhiisii uga maqlay sheekhiisan uu ku garanayo ku yaqaano inuu alfaada aada u ilaaliyo xataa hadday xuruuf yar ama furuuq yar u dhaxayso inaanusan oo kale naxwiyo mithlow kaba cabirina furuuqii uu ku baraarujiyo sida muslim oo kaleo fa iyagoo usoo celinaya sanadii hebel intaa muu odhan cibaaradaasuu yidhi hebelna cibaaradaasuu yidhi alfaadii hagaag u kala soocayo xaggaa taxafud iyo is-ilaalin iyo dabdin macruuf kuba ah dee waxaa daahira markan uu mithlahu yidhi ninkii taa lagu yaqaanay inaan wax farqiyo u dhexeeyaa jirin eh bal markaa sanadkii labaad adigoo sheegay inaad matigii horena raacisa waaba jaa-is oo taasuu leeyahy lakiin waa sheekha haddii taa lagu yaqaano waa qowl ismaaciili uu leeyahay qowl saddexaad baa jiro masaladii hala kala qaado oo sida loo kala qaadaya waxa weeye lafdiga mithli iyo lafdiga naxw marka horeba dee markaan macnahoodii eegno mithlahuna wuxuu keenayaa tasaawi ay isla mid yihiin ay si kasta isugu mid yihiin naxwahuse ma keenayo marka kol hadday taa tahay hadduu sheekhu mithlahu uu ka cabiray adigu sanadkii labaad intaad iska sheegto ood soo naqliso matnigii iska raaciyo way kuu banaan tahay inay tasaa lafdiga mithlahu macnihiisaa taa ahay laakiin hadduu naxwahu kaba cabiray oo meeshiina aan dee ay xagga macno ahaana laba macne wadaagsaday laakiin waxay u dhexeeyeen ama tafaawud alfaadi iyo waxyaalo jiro loo isticmaali karo ama macniba uu taa yahay hadduu naxwahu yidhi iyada yaanu matigii intuu soo qaato sanadkii labaad ku binaynin waayo tafaawut baa jira furuq baa isagaba dhaxayso marka waa iyadoo la eego mithlow iyo naxwow luqa ahaan waxay ku keenayaan bal markaa taas haddaba wuxuu leeyahay marka naxwahu iyo mithlow haddaan kala qaadno wuxunba arrintu ay tahay oo iyadna meesha inoo iman masaladii ahayd alriwaaya bilmacna haddii la yidhaha alriwaaya bilmacna may ma banaane alfaadiun hala raaco dee waa saxoo naxwahu isku lafti ama waxbaa u dhexeeye yaan la warinin bay noqon oon lagu binayn bay taasay noqon laakiin haddii la yidhaaho alriwaaya bilmacnaa shardigii haddii la helo way banaan tahay dee waxa dhibi ma jirto naxwahu xataa haddaanay lafdigii ahayn macnihii weeye macnii baad kusoo naqlisay ama macnihii baa xadiisku leeyahayo alriwaaya bilmacnaa markaan idhaha way banaan tahay suuradana xataa naxwa way banaanaanaysaayo masaladu markaa waxay calaaqa la leedahay masaladii hore alriwaaya bilmacna waxaan aragnaa masaladii walow dee aynu shardigeediiyo waxyaala soo aragnay umuuro kale oo calaaqa ay la leedao marka daahir ahaan ruuxu eegana uu arkayo aqwaal kale iyo masale kale inay tahay khilaafka sababtiisuna ay tahay khilaafkii halkaa kuma sugnaa baan arkaynaa tii horean aragnay tanna waan aragnaa dee marka haddii aan aanu inoo sheegin madarga khilaafka iyo sababta khilaafka waxay tahay umuurahan iskuma khilaafeen inagii dee aqwaal daahir ka soocan masaladii hore oo iska madax banaan baaban u qaadan layne laakiin waa kan inoo sheegayo sababta khilaafka keentay culimadu iyo waxa khilaafkoodan uu ku salaysan yahay bal markaa taaba weeye cidka ugu dambeeya laakiin muxuu inoogu sheegayaa oo culimada qaarkood si ay doorteena oo iyagu ay isticmaali jireenba inay tahay bal markay iyadu ay si waxyaalahan oo dhanba looga baxo ruuxu hadduu sanadkii la hore sheego uu matankii raaciyey ama sanadkii labaadna uu ku noqdo ama sanadka labaad keligii uu soo qaataba doonayana inuu matigii sheego ha yidhaaho xadasanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan markaasuu dee markaasuu sheekhii kaba soo naqlin inuu yidhi dee qaala milahu ama dee markaasaa deeta muxuu raacinayaa waa ama dee mila xadiisin dukira qablahu intuu yidhaah ayuu raacin wamatahu kada wakada wakada ujeedadu intuu milahudii dhigo suu hadalkii sheekha iyo inuu ka wariyo uga gooyo matnigaa uu ixaaleeyeyna wuxuu ahaa saa iyo saa iyo saasuu ahaa oo matnigaa hore marka hore aan soo marayna laftigiisu kaas buu ahaa oo milahu inuu yidhaah udha wamatahu kada wakada ama lafdigu kada wakadaayo hadalkiisii uu eeg ka dhigo wuxuu isagu xaggiisii ka taam yeelayna xadiiskiibuu arkay xadiidkii horena leeya saasoo ah xadiidkana maka kalna wuu ixaaleeyey saasay a'imadii qaar hayru waaxid ay sameeyeen oo khadiibiya ay noo soo naqliyeen bal intaa weeye marka wuxuu yihi raximah allahu tacaala sheekhu wa qowluhu sheekha qowlkiisii uu odhanayey maca xadfi matn matni goyntii iyaday la jirto oo isagoo dee matnigii gooyoon sheegin uu odhanayey milahu uu odhanayey aw naxwahu ama uu odhanayey yuriidu xaal uula jeedo milahudan ama naxwahudan waxaa dee misliga loo yahay ama nax matan matni uula jeedo matnigaasoo awradahu qablah matnigan horti ama dee sanadkiisii aanu intaasun kagaba gaabsaday matni ahaan horti uu soo arooriyey oo uu sheegay uu laba jeedo haddaba markay taasi dhacdo fal adharu sida muuqashada badan ee daahirka ahi waxa weeye almancu mancin raawigiisaa kaga maqlay sheekha eeg raawigiisaa sheekha kaga maqlay laga mancinayo min an yukmilahu inuu taam yeelo halkan kolley waxay dee antiin dee hamsadeedu waa hamsatu qadc laakiin taxqiiqeeda la taxqiijiyo hamsatu qadciga sidiisii lagu daayo xaggii wasnigiibaa wax ku imanayaan saa daraaddeed baa dee shuraaxda qaarba qolooyinka tan cinaayada weynule sida saaxibu fatxulbaaqi iyo kale ama sakhaawi iyo na way sheegaan ee sida marka la eego wasan ahaan marka lagu inshaadayo la aqrinaya waa in hamsadii hamsatu wasli loo bedelo saa daraaddeed waxay noqon nuuntii hore ninta ayaa fatxa ay ku imanaysaa oo nuuntii kalena nuuntaas baa ah wixii dee laguma sukuminayo minan minan yukmilah ayay noqon weliba yukmilahudaasna usfooyinka kitaabka barhkood sida aan dee markii horeba aqriyay yukmilahu iyo bal lahu saasaa dhacday nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhacay iyadoo tan dee ficilkan yukam miinta inta la shado laakiin hada la reebo oo yukamilah la yidhaah min an yukamilah walow min antu aanay isbedelahayn wasan ahaan min an yukamilah bisanadi thaniyi waqiila bal lah oo taasna labadoodaba ama hada la sukuumiyo iyadoo weliba dee halkan tadciif kusoo kordhayo bal taasi waa nisqooyinka kala duwanee kitaabkuu leeyahay dabdiyadii kelimadu ay kuba lahayd ee fal adharu sida muuqashada badani almancu mancin weeye raawigii laga mancinaya marka maha sheekh isaga waa yidhi ee waa ninkiistaa wax ku maqlay ee riwaayadiisii uu xadiiska ku wariyay baa istaa ahayd laga manciayo min an yukmila inuu taam yeelo oo macnaa hu matnigii waa matnigan dee iyo xadiiskii bisanadi thaniyi waa bisanadi thaniyi waa sanadkii labaad uu ku taam yeelo waayo tamaasulkoodii m yaqiini meeshii ma taal waxay ku kala tagsanaayeen meeshii ma muuqato oo takmilada uu sanadka labaad uu ku taam yeelaya dee waxaa looga jeedaa san marka horeba soo sharaxnay isagoo yidhaha xadahanaa fulan can fulan can fulan oo sanadkii dhameeya sheekhu milahu buu yidhi halkii uu milahu ka odhan lahaa uun matnigii uu iska dhamaysto oo marka inuu yukmilahu matnigii uu taam yeelo kaamil yeelo matnigii oo kaamila soo arooriyo laakiin halkuu ku soo aroorinaya bisanadi thani weeye waa bisanadi thani sanadkii labaad ee sheekhu milahu un uu ku kaaftoomay ama naxwi uu ku kaaftoomay inuu matnigii kusoo arooriyo taas in lagaba manceeyaa daahir ah waqiila waxaa la yidhi bal yajuusu lahu wey inuu taam yeelo oo uu sanadkii labaad matnigii markuu sheego matnigiina iska soo dhamaysto uu matnigii markaa la socdaba sanadka labaadi way u banaan tahay laakiin goormay u banaanaysa waa ruuxii saamicaha in carafa hadduu og yahay faacilka carafa ka dhig saamiciyo shaksigii dee ardaygii in carafa hadduu og yahay oo uu garanayo arraawiya raawiguna waa sheekhiisa nagu soo wariyo waa sheekhii maanta raawigii dee isaga wax ka wariyey kolley xagga hoosena hamishka koobaad waa ka inoo qabtay taas uu ku og yahay bitaxafudi taxafud oo alfaada aada isu ilaaliyo oo markaa iska hubsado oonu odhanun dee siduu doona aan usoo naqlin iyo wadabdi dabdin oo alfaadii dabdinayo iyo watamyiisi kala sooc bitalafudi macnaa waa alfaada iyo xuruuftii iyo waxyaalahaas uu si sheekhyadii alfaadahoodii kala soocayo aad taas u ilaaliyo sida muslim oo kale iyo amtaashi iyo ragga laba midka ah oo xataa xuruuf hadday ku kala duwanyiin uu ku baraarujinayo arrintii haddaad sheekha sidaa ku taqaanay de milahu waxaanu ogeyn tamaasulkiisa ay si kastaba isugu mid yihiin ninka caynkaasi ma idlaaqayo milahu ma odhanayo markaa kolley naxwahu markaa kolley kana way iman kalaamku waa jira un de milahu bay markaa tani bal kor hadii aanu milahu markaa ninka caynkaasa la filaya inaanu iska idlaaqin wuxuu ogyahay inay isku mid yihiin mooye kol haddii lagu yaqaanay taxafud iyo dabdi iyo tamiis ee dhib ma laha adoo milahu uga maqlay inaad sanadkii labaad matnigii iska dhamaysata isagu milahu ku kaaftoomay waa hadalkii abubakr aismaaciili marka wuxuu ihi qowl saddexaad laba qowl baa halkaan haynaa walmancu mancin ina fal adharu lmancu waa guud ahaanba ama mila ha yidhaho ama naxwahu ha yidhaaho qowlkaa hore ahaa ee walmancu ta saddexaadna ama waa qowlkii saddexaad ee mancin fii naxwin kolley way tanwiinsan tahay dee waxaa meeshii go-aan wixii loo idaafaynayay naxwahu ee dee damiirkii u laamayey matnigii ka horeebayeyba haddaba mancin la manciyo fii naxwin waa fii qowlihi naxwahu wey marka uu sheekha yidhaaha naxwahu taas in la manciyo faqad oo keliya oon laakiin milow hadduu yidhaha aan la mancin tatimada iyo ikmaalkaas qad xukiya waa lasoo naqliyey oo waa qowl saddexaad marka maxaan haynaa qowlka hore oo ah milahu iyo naxwahu labadaba yaan la mancin aanu taam yeeline haddaanu xaaladii iyo xaqiiqadii ka warramayn si waaqic iyo sii jirta inuu sheego ha ku kaaftoomo sidii dee uu sheekhiisu ku kaaftoomay qowlka labaadna haddii raawigii lagu yaqaan taxafud iyo dabdi iyo tamyiiz oo haddii xataa furuq yari ay jirto uu muujinayo ku baraarujinayo markaa dhib ma laha waa la taam yeeli lakiin haddaan taa lagu aqoon lama taam yeelayo waa tafsiir yarun qowlkan saddexaadi waa in naxwahu iyo milahu la kala qaado iyadoo la eegayo macaanidii ay luqada ku lahaayeen ee milahuna ay tamaasul keenaysay naxwahuna aanay keenahayn haddaba milahu hadduu sheekhu yidhaha dhib ma laha iska taamyeel matigii ku taamyeel sanadkii labaad laakiin naxwahu hadday tahay inay farqibaa udhaxeeye matigii matigii hore lamid maaha matigani markaasa waxbaa udhaxeeye matigii hore aan ku taamiyeenin sanadkii taasna waa lasoo naqliyay haddaba wuxu uhi wadaakan waa qowlkan ah in milahu iyo naxwow aan kala qaadnaa duniya waxaa lagu saleeyey cala naqli calaa cadami jawaazi naqli waa naqlin iyo warin banaanideed la-aanteed bimacnan bilmacnaa macnaa in wax lagu wariyo inaanay banaanayn oo haddii la idhaaho ma banaano macna in wax lagu wariyo dee markaa sax bay noqon oo naxwahu meeshii tafaawut ama farqi waa jiray haddii matigii dambe uun matigii hore aada soo hadii taa la yidhaaho sax oo dee mancintii baa yiman laakiin haddii la yidhaaho alriwaaya bilmacnaa way banaan tahay dee wax farqiyo naxwow iyo mislow udhaxaynaya ma jirte mislowna lafdigiibaabu ahaayo meesha lafdi ahaan baa lagu soo naqliyey naxwahuna macnaa lagu soo naqliyey macnana waa banaana in wax lagu soo naqliyo bal markaa wuxuu leeyahi masaladu waxay ku salaysan tahay khilaafkaa hore annaqlu bilmacnaa ama alriwaaya bilmacnaa khilaafkeed wey bal haddaba si in xaaladii imaka sanadkii matigiida loo taam yeelo waaqiciyo si uu shaksigu iyo xaaladii uu ku maqlayno meeshii ay u taalo oo loo cadeeyo ayay qolay maxay doorteen wakhtiira waxaa la doortay oo bacda ahlilcilmi ay doorteen an yaquula inuu yidhaah waa ninkii saamica ahaa ee xadiis sheekhiisii uga maqlay laba sanado midkood mislow ama naxwo ay laba socoto an yaquula inuu yidhaaho markuu halkaas soo gaadhay ay sanadkii u dhameeyey halkii mislow sheekhiisa uu ka yidhi uu idhaaho misla matnin matni oo kale qablu dukira qabl waasa matnigaa markaa hore lasoo sheegay marka intaa ma yidhi isagiiba xadiiskii ka taam yeelayo wa matnuhu kada matnigaa horeynu soo sheegnayna islan buu ahaa matnigiisu ama dee sanadkaa hore matnigiisu islan buu ahaa oo wayabni markaa uu ku bineeyo sanadkii dambe iyo balsaa uu ku taab yeelo oo markaa waxay culimadu waa eeg matnigii sheekii imaka eeg xaaladiina waa lagaba waramay dee ishkaalna ma jiro matnig un lasoo naqliyey iyadoo laga dhigay sanadka dambe inuu matnigii yahay ee ishkaalka ay kala hadlayeen wuxuu odhanayaa markuu sanadkii dhameeyo misla matnin dukira qabla markuu intaa idhaah waa matnigii markii hore lasoo sheeguu lamid yahay markaasuu raacinaya maxay umatuhu kaana kada wakada wakada matnigiisna wuxuu ahaa ka aan soo marnay saaya saaya saasuu ahaa matnigii waa lasoo nuqliye waa la taam yeelay iyadoo sanadkii lagu binaynayo laakiin xaaladii iyo si uu ruuxu u maqlayna waa kaba waramay intan matnigan uu sheegayna xalkiisu ka taab yeelaya wuxuu sheekii kasoo naqliyey ma aha bal markaa taas baa adigu aimada qaar ay doorteenoo ay aada u fiicanoo xaaladiina iyo waaqiciina ka waramaysa matnigiina dee lagu taab yeelayaa oo lagu dhamayn karaa hadalkii ahaa in alriwaaya bilmacnaa khilaafkeediiy waxyaalahaasna halkan ma soo gelayaanba وqwlه إd bعd mtn lam yusq وdakr الxadيiث faاlmacnو xq وqiila in ycrif kilaahma الkhabr yurja الjawاaز wاlbayaan الmctabr wuxuu yihi sheekhu raximah الlahu taعaalى وaqowluhu sheeka qowlkiisii uu odhanayay tanaa masale kale id ay xiina marka ama ida bacdu matn matn bacdigii lam yusq aan la kaxayn oon la sheegine la xadfo wadakara muxuu odhanayaa markaa maquultu waa tani wadakara alxadiisa intaas uu odhanayey falmancu mancin in la taam yeelo xadiiskii oo raawiga uu taam yeelo taas mancin la manceayo oo la leeyahay waryaal masaa lagu taam yeelaynayo loo diidayo ayaa xaqu ku xaqlo ku kaga mudan masaladii hore oo masaladan aan hayno ayaa xagga mancinta ikmaalka iyo itmaamka kaga awleysan oo kaga mudan oo kaga xaq leh masaladii hore taas waxaa masaladana ay tahay waan taan yeeli doonaa inta kale sheekii ayaad wax ka dhegaysanaysaa sanadkii buu aqriyey markuu sanadkii aqriyey ayuu in matnigiiya sheegay muu taam yeelin intii kale wuxuu buu yidhi wadakara alxadiisa intaasuu yidhi ama alxadiisaba ama ila aakhirihi ama alxadiisa bituulihi alfaadahaas buu yihi waaba isagoo yidhaha xadasanaa fulan can fulan can fulan can fulan an nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli imri'in maa nawaa wadakara alxadiisa intii dama ma sheegin ama waxau yihi alxadiisa ila aakhirihi alfaadahan lala isticmaalo ayuu yihi adiga saasaad sheekay uga maqasho laftigii kuumuu dhamaynayo waa dersigii waa samaa meeshana riwaaya taala maha jiraayo uun ah aada oonaysa xadathana fulan oo sheekii baad adigu leedahay saasaan ka maqlay baad leedahay oo adigu markii dambe haddaad sheekha imika ka taxamusay adigaa lagaa warinaya adigoo sheekii maraya oo barmarka ale ayaa lagaa warinaya dee sheekii baa wax ka soo noqonaysa waxaad ka maqashay sheekhana waa in matnigiiya intii kalena waa kan alxadiisa yidhi waa masalada bal waxaa leedahay haddaba masalada feriga dambe marka ninkii laga warinayo soo sheekii kaba warinaya ma leeyahay inuu iska ilaaliyo inama alacmaal biniyat wa inama lakulmaan inuu xadiiska wasiisi u taab yeelo isagoo xadathana fulan ale taa ma leeyahay marka waxay leeyihiin suuradii hore ee ahayd isagoo markii markii hore soo sheegay sanad labaadna ku noqday mislahu yidhi aynu soo maray iyada meeyee qowlkii ahaayo u horreysiiyey ma taab yeelayo oo markii intuu soo qaato sanadkan labaad imaka kuma taab yeelayo suurada baa xagga mancinta kaga xaqleh say ugaga awleysantay waxa weeyaan suuradaa hore matigii waad maqashayba isagoo dhan matigii oo dhan baad maqashay laakiin sanad baad ku maqashay sanadkiiba labaad marka la sheegayna waa tan la ixaaleeyey ee sanadkii hore lagu ixaaleeyey matigiisii mata aada maqashayna weeye amaa suuradan xadiidkii inubaad maqashay inta kale mabaad maqlinba inta kale asal ahaan meel loo ixaalaynayo oo laleeya waa tii aynu soo maray ma jirte matigii markii in lagaaga sheegay inbaa intii kale uu sheekhu ka aamusay alxadiisana waa yidhi marna maad maqalba oo sheekii kamaad maqlin markaa werin aad shay ka wariso ood xadiisanaa fulaan tidhaahid oodan xaaladii sheegin aada iska taam yeeso mancinta tan baa ku xaqla waayo tan marna sheekii kamaad maqlin qaybtaas bal markaa masaladu taa weeye markaa qowlkii horreysiiyeen waa suuradan inaan lagu warin ka sheekh aanu shaksigu taam yeelahayn inuu dee habka ugu dambeeya iyo uu kuwa taam yeelo mooyaane aanu taam yeelahayn bal taas mooyo markaa masaladii hore tan baa kaga xaqle xagga mancinta laakiin muxuu qawligu inoo raacinayaan oo muxuu yihi waqiila waxaa la yidhi in yacrif hadduu garto kilaahumaa labadoodu waa mid kastoo markaa labadan raawiga iyo saamici weeye markaa alkhabara khabarkii ay garanayaan isdee saa sheekhiiba u garanayo kan kale raawiguna khabarkii tarjimadiisii uu garanayo uu hayo yurjaa waxaa la rajaynayaa aljawaazu banaani ay taasi banaan tahay ayaa la iskaba rajaynayaa oo taas inay banaani ay banaan tahay ayaa la rajayn walbayaanu laakiin caddayn la caddeeyo oo xaaladii iyo si uu sheekhu ugaba maqlay uu caddeeya ayaa almuctabaru ka sii fiican ee mudan ee la fiirinaya ah oo kaas baa adigu sii awleysan oo iyadoo xataa ay dee inuu xadiiskii taam yeela ay leeyihi kol hadday isla garanayaan labaduba ay garanayaan way iska banaanta ama jawaas baa loo rajayn laakiin haddana isagoo si uu sheekha uga maqlay ku gaarsada oo caddeeyana xaaladu say ahayd ayaa sii fiican oo kala sii awleysan bal taas baa waxa weeye adigu la yidhi wa qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi in nujis haddaan banaynaba oon idhaahno shaksigii saa ku maqlay waa taam yeeli karaa wuu taam yeeli karaa taa haddaan idhaahno fa bilijaasa dee sheekhina waa ka maqlinaya oo xadahanaa fulaan buu leeyahy in aanu ka maqlino waa kan xadiiskii kuba soo daray oo kusoo taam yeelay fabilijaasa fa riwaayatu warintiisa uu sheekhii maanta wax kaga wariyey ama warintiisaas ama dee waxa weeyaan riwaayadiisaas waa bilijaazati ijaasun bay ahaatay oo sa taxqiiqi waxa weeye inay qaybta dambe wuxuu kaga warinaya aanay samaac ahayna ijaazo tahay ama fabimaa wixii dawa uu laabay xadfay eenu sheegin werinta uu wax ka wariyey maanta waa ijaazo ayay noqonaysaa walow ijaazatan mucayana mucayan ay noqonayso wakhtafaruu waanay iska dhaafeen qolooyinkii saa sameeyey oo waxay deen ifraazahu waa qadarkan laga aamusay in la sheegin ee wadakara alxadiida laguba gaabsaday isagii oo dee lagu sooco marka ama aan laguba soocin ijaazo oo intaa aan ijaazo gaar ahaanteeda la raacin oo odhan qadarkaasna waan kuu ijaazeeyey iska tadamun baa jiro kol haddii sheekhii lagaba warinayo ama markaas way iska dhaafeen taas inaan cadama ifraazhu bilijaaza inaan ijaazo lagu saamyeelin falin labadan baydee dambana kolley beydkii hore isaga waan soo sheegnay beydka labaad waxa weeye qowl ah kii hore dee inay fal mancuha xaq buyna yidhi waa mancintii qowlkii labaad ee muqaabilkiisa aha oo ah haddii kale ismaaciili markii horan wax ka soo naqli malaa masale laakiin masaladiisii tan bay ahayd abubakr ismaaciili qawlki markaa waxa ay tahayna oo barqani baa weydiiyey haddii ninkan saamica ah ee sheekii ka maqlayay maanta xadiidka iyo sheekii isagu dee waxa weeyaan wax laga warinayay labaduba ay qadarkan maqan dee ay garanayaan oo waxay ogyihiin ay garanayaan iyo haaskan raawiga uu garanayo dee sheekina waaba qadarkii agtiisa kuba sugnaa ee riwaayadiisa kuba jiray uu markaa iska taam yeelo oonu wadakar alxadiida halkeedii xadiidkii iska dhameeyo dhib ma laho oo waxa la rajaynaya inay meesha iska jaa-is noqoto xataa xaalada haddaan ahayn laba idhaahana oo halkaa u yiri daljaas kala cabiray isagoo la cadeeyo sii waaqac ahayd oo la yidhaha sheekhi wuxuui wadakara alxadiida waa tatimatu kada wa kada ama dee tatimadiisiibaa saasio taa lagu cadeeyo waaqaci la cadeeyo ayaa sida muctabarka ah oo bacnaa waxa weya xataa haddii la yidhaha waa jaa-is waxa fiican oo mudan in la cadeeyo de waxa weeyaan qadarkii un dee uu sheekha san u gaba maqlay intiiyo si uu yidhi loo cadeeyo taas baa mudan amaa beedka ugu dambeeya horta waxaa nusqooyinka kitaabkee matniga ahaa khaasatan farta ahaa iyada makhtuudaadkee la hayo xagga dabdi ahaan kelimadan way ku kala duwan yihiin oo sa markii hore aan iminkana ku laqbeeyey markii horena aan aqriyey waana sida nusqooyinka qaarkood kuba sugane in nujiis baa taalay nujiisna markaa waxa weeyaan de waa ficilka nuunta inay bamisan tahay jinkuna uu kasrisan yahay oo ajaaza mudaariciisii uu yahay mutakalim waxaa kaloo nusqooyinka qaarkood dhacday yajuzu oo ya meesha ay taalo yaadna ay sarxisan tahay jinkuna uu damisan yahay oo ficilkii sulaasiga iyo jaaza yajuzu kaa horena ajaaza yajuzu buu ahaa labaduba markaas haddaan eegno hadalkii uu nadminayey aan ku laabano waayo kitaabkani kitaab buu nadminayaa waa muqadimadii ibnu salaax cibaaradiisi maxay ahayd ka in jawasnaa baa halkan taalayo dee markaas aada ugu cad lafdiga nujid ku cad oo de haddii aan banaynabaa suuradan oon idhaahno raawigu waa taam yeeli karaa saa wax ku maqlay dee qadar buu maqlay oo qadarkaasi samaaciisu ugu jiraa qadarkana ma maqlin sheekii kama maqline oo samaac markaa ma aha xadahanana waa leeyahay qadarkan aanu maqlini waxay noqonaysaa werinta uu sheekha kaba wariya ijaazay noqonaysaa in ijaazo kaga warinayo bal ijaazadii ama ha haloo cadeeyo ama dee ha la yidhaho kol hadduu kitaabkii kaba maqliyo kitaabkana uu sheekha ka taxamulayay nooc ijaazo oo dibniya jira ama dee meeshii ijaazay waxaana dibnisanaysaay qadarkan aanu maqlin ee xadiidkii ka dhidnaa waxay riwaayada uu sheekha ka warinaya waa can dariiq alijaaza ma aha walow ijaaza dee anwaacdeeda sidii u sarreysatay mucayana mucayan ee ma aha can dariiq samac ma aha oo taas baa dee xaqiiqadu noqonaysa ama sidaasuu kaba cabiray fata xaqiiqu buu kaba cabiraysa weliba haddaan taa banayne bal taaba weeye marka bal haddaba haddii ijaazo la idhaha waxaa dhici karta haddii kitaabkiiba uu loo ijaazeeyey guud ahaan qadarka yareenu maqlin ijaazadii laguma gooni yeelin waana qadarkii ijaazada meesha uma baahnaa marka wuxuu leeyahay taasna waa qadar yaroo basiida oo inaan walow ijaazadaa guud mooyaane aan qadar kan yare kollay ka maqan shaksigii aanu maqlahayn ijaazadii lagu khaas yeelo layla intaasaan ku ijaazeeye oon meesha ool taa iyada waa iska dhaafeen oo waa iska dee waxa weeyaan kol haddii samaac jiro inta kalena samaac inbaalay iskaba raaciyeen oo inay intan ijaazo ku khaas yeelaan waxa weya way ka tegeen oo haddaba ama intan in ijaazo lagu khaas yeelo taas ka tagan ay kala tegeen shay iska muxtamila oo muktafaray noqoto iska sahlan bal waa intaa intuu leeyahay wakhtafaruu ifraasahu bal masalada inteeda kalena intaa weeye laqodan ku laabmaya markaa wa qowlu haddaba sheekha qowlkiisii uu odhanayey id bacdu matin idda bimacnaa xiinaan kaba dhigano ama bimacnaa idaa haddaan bimacnaa idaa kaba dhigano idaa bacdu matina waa haddii matin bacdigii lam yusaq oo markaan sooga horeysa sanadka kaleo waa idaa lam yusaq haddaan la kaxayn oon la sheegin bacdu matin matin bacdigii aan la sheegin oo ujeedada matnigiiba in kamida la sheegay intii kalena lama sheegin qowlka adeeg maqulka weli uu kuu dambeeya qowlkiisii uu odhanayey idaa bacdi idaa lam yusaq haddaan la kaxayno ama xiina lam yusaq bacdu matin matin bacdigii aan la sheegin ee bad un la sheego muxuu odhanayay wadakara alxadiisa markuu bacdigii soo gaadho uu intaa odhanaya wadakara alxadiisa waa hadalkiiba qowluhu maqulkii weeye weli kan xadiia maha guud ahaan inay markastaba odhanayeen kol alxadiia bay odhanayeen kol ila aakhirihi kol alxadiia biduuli adu waa guud ahaan cibaaraadkan iyo wixii lamid ahaa haddaba qowlkiisa uu taa odhanaya sheekha raawigina istaa wax kagaba maqlay ee uu beriga dambe doonayay inuu xadiiskii oo dhan ka wada wariyo falmancu mancin maxay la manciyo waa min ikmaali xadiisi wey xadiiski inuu taam yeelo isagoo sheekii ka warinaya taam yeelo mancin laga manciyo layaamaya taasi kuma banaana ayaa xaq halkan kugaba xaq leh min almasalati asaadiqa masaladii hore ee ay ahayd markii intuu sheegay markii dambena markii labaad uu ilxaaleeyey waayo taa markiga waa la maqlay isagoo dhan baa la maqlay laakiin tan markigi o dhan lama maqlin haddaba xaggii manca almanca can ilikmaal ama ikmaal layskaba manciyo kan baa kaga xaqle sii hore taas iyadu waa mida ujeedadu markaa muxuu qawlku noqonaya mee ma laha inuu taam yeelo inuu waaqac iyo xaaladii kaba warramayo mooye waqiila waxaa la yidhi bacduulculamaa ay yidhaaheen in yacrif hadduu garanayo oo u garan kilaahumaa waa labadoodu raawiga iyo saamicu ama sheekha iyo raawigani alkhabara xadiiskii rasimadiisii ay garanayaan oo midkaas dee ay garanayaan intii harsanayd oo waxay garanayaan uu yahay yurja waxaa la iska rajaynaya aljawaaz banaani maxay aljawaaz waa jawaaz likmaal inuu matnigii iska wada dhameeyo isagoo sheekii ka warinaya taas ay banaami ay banaantaa la rajayn laakiin xataa xaaladoodna walbayaanu cadayn sii waaqac ahayd ee uu sheekhu kuba raawigani uu kuba maqlay uu cadeeyo ayaa almuctabaru ka la fiirinayo fiican ee mudana alawla walmuctabar kaas baa mudan si xaaladii iyo waaqaci loo cadeeyo waqaala markaa ibnu salaax baa wuxuu yihi masaladan dambe isagoo ka hadlaya in nujiz haddii aan banayno ama in yajiz hadduu banaanaadaba in dee layska taam yeelo iyadoo sheekii waxaad ka maqashay uu ahaa wadakara alxadiid oo dadkiga badhi unaad kaba maqashay in yajis haddaba hadduu ama u banaanaado ama in yajis haddaan banayno fa bilijaasa fa riwaayatu ninka raawiga ah waxa weeyaan werintiisii uu xadiidkan oo dhan uu sheekhan kaba warinayaa waxay ahaatay cala taxaquq bilijaazati ijaazo limaa dawa waxaan uu xadfay ee uu gooye uu qariyeen u sheegin taas ijaazo unbay dariiq wuxuu ku warinayaa uu sheekhan kaga warinaya waa ijaazo ina samaac maahay oo waa kan cibaaradiisiiba soo naqliyey qaala ibnu salax bacda xikaayati kalaam ismaaciil idaa jawazna waa sa aan nujis u doora u dooranay dalika fataxqiiqu fiihi anahu bidariiq lijaaza fima lam yadkur sheekh waxaan aan u sheeku sheegin u xadfay limaa dawaadu waa sheekha waxaanu xadfay laabay qariyey ee aan u sheegin werinta uu warinaya waa can dariiq lijaaza maha can dariiq samaac maha kollina waxaanay doortaan haddii uu sheekhu doon shaksigu doonaya inuu taam yeelo ee siu ku taam yeelaya labadii xaalaba xadiiskiina uu ku taam yeelayo waaqicina uu kaga waramaya waa isagoo yidhaaha markuu xadiiskii dee sheego uu soo gaadho sanadkii intii markigana uu sheego inuu yidhaaho qaala wadakara alxadiida sheekhu wuxuu yihi intaas markaasuu odhanaya wa tamaamuhu kada wakada wakada e isagaa xaggiisii kaa sheegaya isagaa xaggiisii ka taam yeelaya tamaamkiisna waa intaa iyo intaa iyo intaas buu odhanaya bal taasba weeyaano limaadawa wakhtafaruu laakin qolooyinkii xansan sameeyey wakhtafara faaciluhu wey wixii tan laba yimi ee halkaa uu haddana wax kuba wariyey way iska dhaafeen oo dee waxay iyadoo arrintu ay iska basiir tahay qaybtan yare aan la maqlino qaybtii kale a iskala raacday ifraazahu waxa weeye ifraazahuna waa cadama ifraazihi bilafdi lijaaza waa intan aan masmuuca ahayn maanta in waxa weeyaan la sooco oo wixii masmuuc ahaa lagaga sooco oo siiqadii ijaazada la yidhahda intan wuu maqlayay intaa aanad iga maqalna waan ku ijaazaye oo taas oo waxbay tiina way iska dhaafeen ujeedadu haddii aanay dhicin in intaa qadarkaas ijaazo lagu khaas yeelay aanay dhicin wixna kitaabkiina kitaabkaa wada maqlaya ay tahay wuxuna qadarkaa yaryahay kolleyna mari isaga werinta laga warinaya ibnusans isagoo dadkii dee u fasaxayay in laga wariyo xadiiskii ama kitaabkii oo dhan intaas soocitaan la-aantan aanay ku soocin qadarkan yaree aan masnuuca ahayn ijaazadii aanay ku soocin waa shay iska mukhtafara o muxtamala bal haddii ijaazana dariiqeedii baaba ah iyo sida lagu warinayo bal intaas weyn wain rasuulu binabiyin ubdila faaahiru lmancu kacadsin fucila waqad rajaa jawaazahu tana waa masalo kale muxuu ihi ibdaalu rasuuli rasuulkii oo la bedelo binabiyi nebi lagu bedelo iyo wacabsu cabsiya oo waxa ay tahay adigo xadiiskii oad maqashay sheekhaagii maxaad uga maqashayba isagoo markuu soo gaadhay halkii can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam saasaa samaaci ahayd halkii rasuul ay ahayd ayaa maxaad ku bedeshay annabiyi baad ku bedeshay waxa weeyaan oo annabiy baad ku bedeshay amase waa cagsigii oo waxaabay ahayd can inabiyi sala allahu calayhi wasalam halkii annabi ahayd ama kitaabada haba noqoto ama werintii haba noqotee annabi ahayd ayaad rasuul dhigtay bal markaa taa xukunkeeda muxuu yahay adiga sheekhaagii rasuul baad uga maqashay nebina adigan ku bedelay nebi baad u maqashay rasuul baad ku bedeshay ama kitaabada ha noqotay ama werintii haba noqoto calaa labada xaalaba bal taa xukunkeeda muxuu yahay sii buu imanka ka hadlayaa labadan baydo wuxuu yii wain ubdila haddii la bedelo oo waxa weeye rasuulun rasuul baa la bedelay binabiyin nebi baa lagu bedelay oo ujeedadu lafdigii rasuul baad ka tagtay to maxaad qaadatay nebi baad qaadatay oo halkii aada dhigtay waad ku soo bedeshay ama dee ka daahiru sida daahirkii buu leeyahay waa baxdi ahaan almancu mancintaas weeye la manceeyo in rasuul iyo adigu kuwa la isku bedelo in raawigi aanu lahayn oo loo diidayo ka cagsi sida cagsi oo kale waa masaladin cagsigooda ficila la sameeyo taas maxay ahayd haddii kii nebi ahayd oo rasuul bedelkeed la dhigo adigu waa masaladin isu cagsi ama rasuul baa markii hore meesha taalay nebi baa lagu soo bedelay ama nebi baa taalay rasuul baa lagu soo bedelay bal markaa taas labada suuraba waxa daahira buu leeyahay mancin oo waxay adigu qodaynka taas ku tegey walaan arki doono siay culimada qaarna sawaab kaba dhigeen aan arki doono macnaha cagsigeed ama saa qowlka qowlka labaad ah waxay leeyihin dee rasuulna macnuu leeyahay nebina macaley macnahoodaa iskhilaafsan oo haddii dabal nebi say dee intooda badani ku tacriifiyaan ay kaba dhigaan dee shaksigaas waxi loo soo waxyooday laakiin aan tabliiq iskala amrin rasuulkuna macno ziyaadi ay laba socoto oo ah in tabliiq la faray bal haddaan taa qowlkaa iyo tacriifkaa bacdalculama ama intooda badan ay kuba tagaan qaadano oo taa ay ku kala farqiyaan dee macni ahaan bay ku kala duwan yihin marka haddii aad kelimadii kelimo kale ku bedesho macnihii kaga duwan markaa taa dee waxay noqonaysaa meeshii waa kan oo iskhilaafba hadalkii ka imanayo macnahan iskhilaafsan daraaddeed laakiin iyada masaladu bal hadday wax kale ay kaba suurto gashay kaba dhacdaba maanta inaga halkan aan hayno ujeedadu waxay ahayd kalaamkani inuu nebigii ama rasuulkii kalaamkiisii yahay xadiidkii inuu xadiid marfuuc yahay taasna macnihi iskuma bedelo oo haddii rasuul laga cabiro iyo haddii nebi lagaba cabiroba macnihi waa mid keliya uun maanta oo dee muraadku wuxuu ahaa in rasuulkii ilaahay kalaamkii inuu yahay ama xadiidkani marfuuc yahay mid kastana muraadki waa ku xasilaya sidaa daraaddeed waxaa markaa daahira bayta inoo soo socota laakiin qolooyinka taa ku tegay ayaa waxay eegeen xadiidkii in saxiixa kuma sugnaa ducadan ama dikrigan marka uu ruuxu seexanayo labalaba imanayo ahaa allahuma inii aslamtu nafsii ilayka wajahtu wejhi ilayka xadiidkaas ayaa waxaa socotay bara ibnu caazib oo xadiidka warinayay ayaa doonay markii uu rasuulka kaba maqlay iyadoo fadli weyn xadiidku leeyahay ama dikrigu leeyahay inuu bal si uu xisiyo rasuulkii ilaahay dee uu u bandhigo dib uu aqriyay rasuulka oo maqlaya oo iyaday ahayd wabinabiyika aladii arsalta ayuu wabirasuulika aladii arsalta idoo rasuulku uu ku celiyey laa wabinabiyika aladii arsalta oo rasuulku waa u diiday marka taas bay eegeen laakiin culimadu waxay leeyihin dee taasi dikri weeye dikriguna fadli gaara ku tacalluqa ama dee waxa weyan alfaadan isaga alfaadiisaa la ilaaliya saa daraaddeedba meelaha iyada lagu warinayo macno ahaan aynu soo marnay alfaadihii lagu cibaadaysanayey kamid ma aha saa daraaddeed khaasiyo gaaraaba lafdiganu leeyihi oon kii kala lahayn oo meesha ka tegaysa haddii iyada mid lagu bedelo amaa tami ujeedada waxay ahayd in xadiiskiinu marfuuc yahay eetiina way noo xasilaysaayo markaa maxaa mudan waqad rajada waqad rajaa wuu rajeeyey oo jawaasahu banaanidiisa ibnu xambalin wuu rajeeyado waxa inankiisa ayaa weydiiyey adigu inamadiisii nin kala mid ah oo saalix la odhanayey ayaa ila xadiiskii ay ku sugantahay rasuulullahi haddii halkii nebi lagu bedelo bal kaba waran markaasuu kaba cabiray arjuu anlaa yakuuna bihi ba'sun markaas kiibuu adigu cibaaradiisii wareed waxaan rajaynayaa taa inaanay wax dhiba lahayn wax dhiba lahayn markaa kiibuu leeyahy waqad rajaa macnaa waa rajeeyey oo jawaasahu banaanidiisa iyo inuu banaan yahay oonu wax baksiya lahayn ibnu xambalin ina xambal wanawawiyi imaamkii nawawina sawabahu jawaaska ayuu sawan ka yeelay oo wuxuu ka dhigay qowlka sawaabkii maanta tani dikri ma aha waa xadiidkii unbaa casigiisii ujeedadu ay tahay iyo ciddii xadiidkan iyo kalaamkan lahayd nawowi wuxuu ka yeelay jawaaskan buu sawaab kaba yeelay wahuwa ciraaqi baa leh arrinkaasna ama sawaabku inuu maanta isbedelku inuu jaa-isay kol hadii xadiis la warinaya ay tahay oo dikri la aqrinayo aanay ahayn jaridan waa wax daahira oo cad weeye oo macnaha in la yidhaha waa jaa-is ama taas waa sawaab waa arrin daahira oo cadu bal markaa masalada maxaa bacdigood ha manciyeene waxa ay tahay qowlkooda daahirkaa markaas ama sawaabkaba lagaba dhigay inay banaan tahay maanta nebi haddii rasuul halkiisa la dhigo ama rasuul halkii nebi halkiisa la dhigaba wain rasuul wain ubdila hadii la bedelo rasuul binabiyin faظaahiru almancu kacagsi sa cagsi oo kale cagsina muxuu wadaa de waxa weeyaan waa labadoodin isweydaane hadday si ahayd in rasuul binabiyin ubdila de waa in ubdila nabiyu birasuulin oo ficila la sameeyey waqad rajaa waa rajeeyey jawaasahu ibnu xambalin wanawowiyu nawowina sawabahu sawabuu kaba yeelay isbedelkan banaanidiisa wahuwa jariyun de taasna waa arin cado masalada kale ama daliilkaasna halkan ma shamlimayo markaasoo kaasoo kalena lagalama mid dhigayo waayo farqibaa udhaxeeya wallahu subxaana watacaala ala alam asalaatu wasalaamu ala ashraf lmursaliin sayidina wamolana muxamed nabiy lmiy wala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wacalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna ولا تجعل فيما علمتنا بلا علينا ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة والمتن عن شخصين واحد جريح لا يحسن الحدث له لكن يصح ومسلم عنه كنا فلم يوف والحث حيث وثق فهو أخف وإن يكن عن كل راو قطعاه أجد بلا ميز بقلب جمعاه مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض مقتض لترك وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتصريحا وزبر المعتري صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب لم يخلص النية لم يخلص النية ضارب فعم ولا تحدث عاجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء إروه وابن خلد سلك بأنه يحسن للخمسين أمن ولا بأس لأربعين ورد والشيخ بغير البارع خصص لك مالك والشافعي وينبغي الإنفاق إذ يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي والهجيم وفئة كالضبري حدثوا بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين السماع مقل في حديث كلام مقليين على نوع نوع كركي من الوهن ضعفيه bal xadiidkii ruuxu marka uu maqlayo oo sheekhiisii kaba maqlayo laakiin dee uga maqlay si uu ku dheehan yahay ama uu kuba markaas dee kulansatay yar dacfi xaggii dhegaysigii ama maqashiintii taas taa bal se marka dambe uu ku warinayo ama xukumkii wuxuu yahay aw can rajulayni aw istamaaca amase maqalkii can rajulayni laba nin ama laba shaksi wax laga wada warinayo xadiis wada wadaagsaday bal iyadana haddii dee midkood la gooyo waxaa xukunkeedu yahay umuurahaas baa adigu abyadan dhowrkay noo soo socotaa ay dee markaas u taallaa ama iyagii lagaga hadlayaaba marka waxa weeyaan wahniga wuxuu u wadaa un hore waxaynu u soo marnay dee ruuxan markaad majliskeeda ama samaac jiro ama tasmiicba jiro kollay dee in loo cinaayoodo oo si bal ixtiyaad weyn lalaba yimaado oo ruuxii ama dadka ay ka dhegaysanayeen wax ama laguma dul aqriyayo kii dhegaysanayeyba ee ay baraarugsan yihiin oy halaag u cinaayoonayaan un tasaahul xabdaa tasmiic aya ismaaca jirin tasaahulkii ama tasmiica ama samaaca jirayna waxaa kaba mid ahaa isagoo ruuxu asalkiisii waxaan ahayn ama kitaab dee nusadiisii uu dabdisee samaaciisa ku qornaa mid aan ahayn kaba waramayo taa horanu soo yar aragnay majidkii samaac oo ruuxan ama sheekii lagu dul aqriyayey ama kii dhegaysanayeyba aan halaag u baraarugsanayna ama hurda ay jirto ama lulo uu luloonayo ay jirto ama midkoodo dee sheeke iyo waxyaalahaas cinda alqiraa'a sheekaysanaya ay jirto ama wax qorid uu ruux ku shuqloon yahay iyadoo majliskii samaacu socdo umuurahaas oo dhan bal markaa waa nooc wahni baa jira oo yar tasaahul baa dhacay xaggii tasmiici ama samaaci waxaa la mid a iyadoo dersigan oo ama dersi loo diyaar garoobo lasoo diyaariyo ruuxu uu dee hagaag ugu diyaar yahay aanay ahayne de iyadoo la kulmay uunoo masaa'il cilmiya la baxseeyo oo laga wada sheekaysanayo ama mudakaro wixii la odhanayay ruuxii axaadiisu warinaya lagaga maqlo waa xifdisan yahay waa nin xaafida laakiin maaha wakti dee dalacasho iyo dersi uu ku talagalay waa kulan mudaakaro wixii lagaga maqlay ee wisaankiisa ku warinaya riwaayo iyaguna geli lahaa iyadna waxay u arkaan